galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha mayna ay tahay soddon sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta magacayguna waa xasan jaamaca wararka galabtana waxaa ugu waaweyn wasiirka socdaalka dowladda federaalka ee dalkan australia andrew giles ayaa kansalay fiisooyinka siddeed qof oo ajaaniib ah chinana waxay qaaday cunaqabatayntii dhanka ganacsiga ee saarnaa inta badan hilibka lo-da ee dalkan australia looga dhoofin jiray wasiirka socdaalka dalkan australia andrew giles ayaa sheegay inuu kansalay fiisooyinka siddeed qof oo ajaaniiba tan ayaa imanaysaa iyadoo master giles cadaadis ballaaran uu la kulmayey maalmihii u dambeeyey iyadoo baaqyada mucaaridku ay ku doonayaan ninkan in shaqada laga eryana ay aada u sii kordhayeen wasiirka ayaa sheegay inuu isku dayayo inuu dalka ka masaafuriyo soddon qof kadib markii maxkamaduhu ay u ogolaadeen dadkaasi inay dalka joogaan maadaama ay xiriir ballaaran la leeyihiin dalkan australia dowladda australia ayaa sheegtay inay aada ugu kalsoon tahay inay maareynayso xiriirka kala dhexeeya dowladda new zealand inkastoo dowladda new zealand ay walaac ballaaran ka muujisay dadka australia laga tarxiilayo dowladda federaalk ayaa hadda dib u habeyn ku sameyneysa amar wasiirka socdaalku uu bixiyey oo ka doonayay in maxkamaduhu ay ka fakeraan xiriirka qofku la leeyahay australia marka ay go-aan ka gaarayaan in viisada laga kansalo iyo in kale go-aankaas wasiirka ayaa sababtay ayaa layidhi in dad dembiyo culus lagu xukumay sida kufsi loo daayo inay dalka australia sii joogaan dowladda chinana waxa ay qaaday cunaqabatayntii saarnayd hilibka lo-da ee dalka australia looga dhoofin jiray tan ayaa macnaheedu yahay in china hadda ay qaaday gebi ahaanba cunaqabataynihii dhanka ganacsiga oo qiimahoodu gaaraya labaatan bilyan oo dollar oo dalkan australia ay hore ugu soo rogtay ku dhawaaqida go-aankan ayaa imanaya ka hor premierka dalka china li quan oo wadahadal heer saraa la yeelan doona ra-iisul wasaare antony albanisi bisha soo socota milatariga israa'iilna waxa ay sheegeen inay gebi ahaanba la wareegeen dhulka u dhexeeya dalka masar iyo gacanka khaza taasoo israa'iil siinaysa gebi ahaanba inay la wareegeen xaddhuleedka u dhexeeya dhulka falastiiniyiinta iyo dalka masar tan ayaa imanaysa iyadoo afhayeen u hadlay dowladda israa'iil taaji hangbi uu sheegay in dagaalka gaasa uu sii socon doono ilaa ugu yaraan dhammaadka sanadkan labada kun iyo labaatan iyo afarta maanta oo khamiisana magaalada melbourne roobab baa ka daayay iyo dabaylo kow iyo labaatan bay gaaraysaa xaraaradu sidnina inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo afar digrii halka australian dollara maanta waxaa lagu sarfayey lixdan iyo lix senti oo dollarka maraykanka ah